فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanne waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo dowladda federaalka ku tilmaamay mid ridda ah islamarkaana amar ku bixiyey in sawirada xasan sheikh laga furo magaalada kismaayo kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya oo la wareegay magaalooyin hor leh gacantana ku dhigay askar ka tirsan nidaamka nusayriyada bishaar al asad xogihii ugu dambeeyey ee xamlada radul cudwaan ee ay kacdoon wadayaasha kaga dhawaaqeen suuriya ayaad barnaamijka ku maqli doontaan munaasabad lagu soo xiray ololo dacawi ah oo muddo laba bilood ka socday qaar ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kelimaadkii laga jeediyey gebagabada ololahan dacawiga ah iyo martidii ka hadashay ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa sidoo kale aan meesha ka marnayn xubintii caafimaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa habeennimo jimco ah oo taariikhda hijiriga ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsan siddeed iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan qodobada hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faah-faahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha allah balse markaan aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu amar ku bixiyey in sawirada xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka laga furo goobaha ay kaga dhegan yihiin magaalada kismaayo iyadoona marba marka ka dambaysa ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland waxaa maanta magaalada kismaayo waddooyinkeeda iyo goobaha kaleba laga fujiyey sawirada xasan sheikh hogaamiyaha dowladda federaalka kaas oo maamulka la baxay jubbaland uu ku sifeeyey inuu yahay nin dembiile ah oo aysan suuragal ahayn in sawiradiisa ay kusii dheganaadaan magaalada waxaana magaalada kismaayo maamulka la baxay jubbaland uu ka abaabulay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda federaalka duqa magaalada kismaayo u qaabilsan maamulka isku magacaabay jubbaland cumar faraweyne oo warbaahinta la hadlayey ayaa ka hadlay arrintan isagoona eedeemo culus u jeediyey dowladda federaalka annaga madaxweyne ma aanan oran hadlakiisa eedaysane baan nidhi eedaysane xasan sheikh ninkaasi wuxuu noo yahay annaga maamul jubbaland ahaan eedaysane maxkamadda derajada koowaad ee degmada kismaayona waxay u jartay waaran soo qabashaah sidaa darteed waxaan amar ku bixinay eedaysane xasan sheekh maxamuud in dhammaan goobaha uu ku yaallo kiisu ku dhegsan yihiin in laga fujiyo maxaa yeeley sharciyadii waa ka dhuntay mar hadduu dambiile yahay sabab dambiila ugu ugu dheganaado maxay ahayday goobaha publiga iyo goobaha dowladnimada dowladda iyo maaragtay goobaha waxbarashada midina maba jirto taas taas weeye maanta waxaa ka dhacay mudaharaad ballaaran oo ay isugu yimaadeen kumanaan kun oo dad ah oo reer kismaayood ah dadkaasoo cabirayay dareenkooda kana soo hor jeeday duulaanka qaawan ee xasan sheikh eedaysana xasan sheikh iyo tiimkiisu ay ku soo qaadeen jubbaland ee hadday noqon lahayd gado iyo hadday noqon lahayd raasi camboni adeer waxa weeye maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo waxay taliska ciidanka booliska u fartay oo warqad baaran ah soo qabashaa usoo saartay eedaysana xasan sheikh dalkuna sharci buu leeyahay waana in la raaco garsoorka sidaa darteed dadka reer jubbaland waxay u aqoonsan yihiin inuu yahay eedeysana xasan sheikh ee madaxweyne xasan sheikh uma aqoonsana eedaysanana haddee sawirka meel kuma dheganaan karo ilaa iyo goobaha dadku a maaragtay in wanteed lagu qoro oo xarumaha booliska la geliyo oo lagu raaraadiyo maahane marka annagu madaxweyne sharci ah sawirkiisi ma aanaan fujin eedaysan aanu fujina waana fujinaynaa inta sharciga laga horkeenayo dal kale loo dooranayo madaxweyne si sharciga ku yimaadaay sidaasuu ahaanaya intaan meel ka xun laga raadin maantay qabashadada xasan sheekhalasi qabtay kooxdiisa kooxdiisa arxanlaawayaasha oo waad og tahay dadkii noolaana aakhiray u dirayaan waa dilayaan waa qarxinayaan waa barakicinayaan kuwii qabuulaha ku jirayna waxay ka soo saarayaan qabuurihii oo bannaanka usoo saarayaan waaba isdaba marinayaanba marka hadla iska qabto marka waxa weeye dadku waa inuu kaco waa in waxaa laga kaco ninka kan imtixaankaa oo aan dowladnimada rabinna meesha laga kaxeeyo intaasan dadka soomaal sheegaya waxay kaloo ballan qaadeen inay yidhaahdaan dabaca xasan sheekh maxamuud maya maya maya annaguna haddaanu nahay maamulka subbada hoos maamulka ee degmada kismaayo shacab iyo dadba inaannu isgarab taagno ciidamada qalabka sida faragelinta dagaalka ee xasan sheekh iyo kooxdiisa riddadu ay wadaanna aannu iska dhicinno
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaanna isla maraynaa kooxaha kacdoonwadayaasha suuriya ayaa la wareegay magaalooyin hor leh waxaana ay gacanta ku dhigeen askar ka tirsan nidaamka nusayriyada bishaar al asad haddaba xogihii ugu dambeeyey ee xamlada raddul cudwaan ay ku dhawaaqeen kacdoonwadayaasha waxaa inooga warramaya mahad cubayd waad mahadsan tahay walaalka howlgalka raad culudwaan ee shalay ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoonwadayaasha ee ka dagaalama waqooyiga dalka suuriya ayaa halkiisa weli ka sii socda iyadoo kooxaha kacdoonwadayaashu ay dhanka dagaalka ka samaynayaan horumarro kala duwan islamarkaana khasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maalba gaarsiiyeen askarta nusayriyada ee bashaar al asad iyo maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda shiicada ah ee iiraan tan iyo shalay howlgalkii bilowday waxaa lagu dilay boqolaal askari halka lagu dhaawacay boqolaal kale oo ay intaasi sii dheer tahay maxaabiis tirabeel ah oo ku soo dhacay gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha ee ka dagaalamaya waqooyiga suuriya ee intaanan u gudagelin khasaaraha lixaadda leh ee gaaray askarta nusayriyada ee bashaar al asad iyo maleeshiyaadka ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan een waxay wararka haatan la helayo tilmaamayaan in kooxaha kacdoonwadayaashu ay la wareegeen magaalooyin ay ku jirto khaan al casal iyo magaalooyin kale oo fara badan waxaana magaalooyinka ay kooxaha kacdoonwadayaashu la wareegeen ugu weyn magaalada alfawj sita wa arbiciin oo ka mid ah magaalooyinka dhaca waqooyiga dalka suuriya ee sidoo kale kooxaha kacdoonwadayaashu waxay kaabiga ku hayaan islamarkaana dhowr kilomitir oo keliya u jiraan magaalada xalab ee dalka suuriya waayo waxa ay la wareegeen magaalada khaan al casal oo qiyaas ahaantii laba kilomitir oo keliya u jirta magaalada xalab ee waddanka suuriya oo ay beryahan bahareeraheeda ka socdeen maleeshiyaadka shiicada ah ee ay taageerto dowladda iiraan iyo ciidamada nusayriyada ee bashaar al asad ee tan iyo shalay markii uu soo bilowday howlgalkan waxaa nidaamka nusayriyada laga dilay askar kor u dhaafaya laba boqol oo askari halka sidoo kale laga dhaawacay boqolaal kale waxaa intaasi sii dheer sida aan horay u soo sheegnay maxaabiista tirabeelka ah ee marba marka ka dambaysa ku soo dhacaysa gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha magaalada alfuuj sita wa arbiciin iyo hareeraheeda oo keliya waxay howlgallo ay ka sameeyeen kooxaha kacdoonwadayaashu gacanta ku dhigeen kow iyo toban askari iyo sarkaal ciidan kuwaasoo ku biiraya maxaabiista faraha badan ee marba marka ka dambaysa ku soo dhacaysa gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha ee si aan wax badan uga ogaano howlgalkan iyo sida uu ku soo bilowday iyo haatan sida uu ku socdo ee waxaad markan ku soo dhowaataan xasan cabdulkhani oo ah mas-uulka idaaratul camaliyaad dhanka kalena ka warbixiya howlgallada kala duwan ee ay samaynayaan kooxaha kacdoonwadayaasha wuxuuna ka warbixinayaa khasaaraha lixaadda leh ee ay gaarsiiyeen nidaamka nusayriga magaalooyinka ay la wareegeen tan iyo bilowgii dagaalka iyo hubka gaadiidka iyo saanadda ay kula wareegeen dagaalka فقد تمكنت قواتنا من تحرير مساحات واسعة أبرزها الفوج 46 وقرية الشيخ علي والشيخ عقيل وبالا وقبتان الجبل وحير دركل والقاسمية وحور وجمعية المعري والسلوم وعنجارة وعاجل وتلة الضبعة ومعمل الزعتري والهوتا وأورم الصغرى وجمعية الأمين وجمعية السعدية وأورم الكبرى وأرناز وكفر بالسين خلال عملياتنا تمكنا بفضل الله من اغتنام 12 دبابة وعربتي بي ام بي وستة رشاشات ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدروع كما دمرنا دبابة في ريف المهندسين الثاني وأجهزنا على 25 عنصرا للنظام المجرم والميليشيات الإيرانية العابرة للحدود بعد إيقاعهم في كمين محكم نفذه مقاتلون في بلدة قبتان الجبل وأسرنا ضابطا وأحد عشر عنصرا في الفوج 46 ومحيطه واليوم بدأت قواتنا بتنفيذ ضربة استباقية جديدة في ريف أدلب الشرقي حيث بدأت تحصينات العدو بالانهيار منذ اللحظات الأولى للتقدم بفضل الله وتمكنا من تحرير بلدات داديخ وجوباس وكفر بطيخ واغتنام أربع دبابات وعربة بي ام بي ee marka laga soo tago khasaaraha marba marka ka dambaysa gaaraya nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad iyo ciidankiisa waxaa shaashadaha caalamka laga daawanayaa askarta nusayriyada bashaar al asad oo isaga cararaya fagaaraha dagaalka iyagoo aan dhigli qabta lahayn waxaana marar kala duwan muuqaallo ka soo bandhigay iyagoo cararaya ee kooxaha kacdoonwadayaasha oo kaamirada la daba jooga maadaama ay si dardar leh ku socdaan howlgalladu islamarkaana marbe xero loo daadanayo magaalooyin kala duwan iyo deegaano ay soo geliyaan gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha waxayna askarta nusayriyada ee bashaar al asad u qaybsameen kuwo la dilay kuwo dhaawacmay kuwo isaga cararay fagaaraha dagaalka iyo kuwo ku jira gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha ee hoggaanka kooxaha kacdoonwadayaasha ayaa diraya farriimo kala duwan oo ku socda ciidamada nusayriyada ee bashaar al asad waxayna ugu baaqayaan in ka hor inta aan gacanta lagu dhigin oo aysan soo gaarin rasaastooda iyo xabaddooda inay isaga baxaan dagaalka waalidiintooda ayayna ugu baaqayaan inay ceshadaan ubadkooda dhinaca kale marka la fiiriyo howlgalkan iyo sida uu socdo waxaa ka muuqanaya diyaargarow aad u ballaaran waxayna dagaalka soo geliyeen awood intii ay hayeen iyagoo weerarada ay fulinayaan u adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn madaafiicda goobta gaadiidka dagaalka iyo hab weliba oo ay ku naafay karaan askarta nidaamka nusayriyada iyo maleeshiyaadka ay taageerto iiraan ee uu howlgalkani beegsanayo ee ma ahan wax hal iyo laba loo tirin karo ee meydadka askarta bashaar al asad ee ay soo qabteen kaamirooyinka ee muuqaalladoodana la baahiyey oo dhegta dhiigga loo daray ee marka la fiiriyo howlgalkan ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoonwadayaasha iyo sida uu u socdo ee waxaa ka muuqanaysa dhammaan jihooyinka kala duwan ee uu ka socdo howlgalkan isku xirnaan aad u ballaaran iyo hadba meeshii ay xabaddu ka kululaato oo loo gurmanayo ee sidoo kale dadka waayeelada ah ee aan tabarta badan haynin ayay kooxaha kacdoonwadayaashu ka fogeynayaan aagga dagaalka iyadoo nidaamka nusiiriyadu uu duqaymo cashwaa'i ah halkaasi ka fulinayo ee howlgalladu waa kuwo si xawli ah ku socda ee marba marka ka dambaysana waxaa gacanta lagu dhigayaa magaalooyin hor leh waxaa la dilayaa askar ka tirsan nidaamka nusiiriyada iyo maleeshiyaadka bashaar al asad howlgalkan inta uu socdayna saraakiisha ugu waaweyn ee lagu dilay waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa ilaalada kacaanka ee iiraan oo heestay derajada sarreeyo guuto islamarkaana lagu magacaabi jiray kiyomarth borhashmi oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda iiraan waxaa lagu dilay dagaaladan xooggan ee ka socda waqooyiga suuriya ee markaan soo ururinno dagaaladan ayaa si xuwli ah uga socda gobollada xalab iyo idlib waxayna inta ugu badan dagaaladu ka dhacayaan gobolka xalab ee dalka suuriya iyadoo sida aan horay u soo sheegnayba kooxaha kacdoonwadayaashu ay kaabiga ku hayaan magaalada xalab ee waddanka suuriya wixii ka soo kordha xiliyadaas soo aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba oo jimco ah aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa inoo soo gudbinaya maxamed sheekh
waad mahadsan tahay zakariya cumar dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa laaba habeen weliba oo jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee howlgalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobadan toddobaadkan soo ururiya ee kusoo dhacay warqabadka waxaa ka mid ah maalintii sabtida koob iyo labaatanka bisha jumaadul awal sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegnay saddex iyo labaatanka bisha noofembar sanada laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus ka fulisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaraxan ayaa ku habsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa buundada liiqliiqo ee magaaladaasi axad labi labaatanka bisha jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo labaatanka bishan sii dhammaanaysa ee noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada militariga al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada askarta dowladda federaalk ku leeyihiin baraxow oo ku taala degmada baardheer ee gobolka gado sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka mandheera ayaa weerar culus ku kadayay xiro ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka aluunga weerarkan ayaa waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan askarta kenya sida aynu helnay xogo lagu kalsoonaan karo ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka n f d ee ku hoosjira gumaysiga dowladda kenya markaaniyo gobolka bay cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka miin ah iyo mid toosa ka furiyey gudaha magaalada baydhabo iyo xarunta gobolka bay iyo duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya gaari uu saarnaa sarkaal iyo askar ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ayaa qarax lagula beegsaday duleedka degmada ceel waaqe ee gobolka gado qaraxa ayaa lala beegsay gaari borobokis ah mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawiro laga soo qaaday gaariga qaraxa lala beegsay ayaa lagu baahiyey baraha internetka kaasoo laga dheehanayay burbur lixaad leh oo soo gaaray qaraxa ayaa waxaa ka badbaaday sarkaalkii taargetka ahaa ee lala damacsanaa in lagu kharijiyo balse waxaa ku dhaawacmay sarkaal u qaabilsanaa dhanka maaliyadda oo magaciisa lagu soo gaabiyey afmadow ciidamadu hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada waxaa loogu yeero w f b askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada garbahaarey ee gobolka gado ilaa iyo haatan nama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas lagu qaaday xirada w f b ee ku taala degmada garbahaarey ee gobolka gado maalintii isniinta saddex iyo labaatanka bishan jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada shan iyo labaatanka noofembar laba kun afar iyo labaatanka sane cali bukurow oo ka tirsanaa ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa si xun ugu dhaawacmay weerar qarax oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada waajid ee gobolka bakool talaado afar iyo labaatanka bisha jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan lix iyo labaatanka bisha noofembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xeryaha askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmooyinka xudur waajid oo ka wada tirsan gobolka bakool sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weerartay guri uu degmada beled xaawe ee gobolka gadow ka degnaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo xasan ganey xasan ganey ayaa si diriiq ah kaga badbaaday qaraxa balse waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid a lagu kal magacaabo xasan cibaad oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyo cumar hurdaaye oo ka tirsan isla askarta dowladda federaalka shan iyo labaatanka jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobayo labaatanka noofembar maalintii arbacada qarax ka dhacay deegaanka treedisho ee duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa lala beegsay gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isugu yeero nisa dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray askarta saarnaa gaariga cabdibilada ah ee qaraxa lala beegsaday inta la xaqiijiyay qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay shan askari halka ay ku dhaawacmeen sideed kale gaarigii cabdibilada ahaa ee qaraxa lala beegsaday ayaa gebi ahaanba cardaaduqa noqday mas-uuliyadda qaraxan ay ku hobteen askarta dowladda federaalk ayaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalyahanoo ka tirsan al-shabaab ayaa weeraro habeendheelmad ah waxay ku mireen saldhigyo ciidamada soo duuliyaasha afrikaanta uganda ay ku leeyihiin degmooyinka kale ah qoryoole iyo deegaanka buuricolow ee hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose markaan iyo shabeellaha dhexe dagaalo tiro dhowr jeer ah lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe war ay ku baahisay bartay ku leedahay telegaraamka iyo idaacadda laandalus oo ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u qornaa sida tan dagaalo culus oo ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa si adag loogu jibiyey maleeshiyaad murtadiin ah oo duulaan kusoo qaaday mujaahidiinta dagaaladaasi ayaa lagu dilay koob iyo toban murtado uu ku jiro maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyaha ururka saddex iyo labaatanaad ee guutada saddexaad ee maleeshiyaadka ridada waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay toddoba-iyo toban murtad oo afar ka mid ah ay yihiin saraakiil kuwaasoo qaar ka mid ah magacyadooda aan helnay waxayna kal yihiin liish oo ahaa abaanduule urur ilka case oo ahaa taliyo horin iyo carab hiilowle oo ahaa taliyo koox sidoo kale waxay mujaahidiinta dagaaladaasi kasoo furteen laba qoriyo bkem ah hal qoriyo r b g ah laba qoriyo ek forty-seven ah rasaas iyo zaad ciidan cadowgii duulaanka ahaa ee ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dib ugu laabtay goobahi ay kasoo duulaan tageen ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay idaacadda landalus ee ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaani gobolka bay ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed qaraxa ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada baydhabo maantoo khamiisa lixii labaatanka jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku astaysan siddeed iyo labaatanka noofembar laba kun afar iyo labaatanka askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen duleedka deegaanka misegawa ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya weerarkaas ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka mujaahidiinta ayaa ka tallaabsaday meydadka laba askari oo ka tirsan ciidamadii isbaarada joogay iyadoona laga furtay laba qori oo ay garwaxsanaayeen warqabadkana waxaa kusoo dhacay magacyada labada askari ee lagu dilay weerarka waxaana lagu kala magacaabi jiray kow bashiir ibraahim xasan xuurshow labo cabdulaahi ibraahim xasan xuurshow waana sida laga dheehanayo magacyadooda waa laba askari oo walaalo ah kuwaasoo ay maanta dhigta dhiiga ugu dareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah elfurqaan intaan xubintan teeda kale aan hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa iyo zakariya cumar
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag markaana waxaan ku sii dhownahay qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo xalqadeedii sagaashan iyo lixaad oo aalaba uu inala socodsiiyo doctor qarax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر في doctor qorax caawa waxaad noo faahfaahisaa cudurka loo yaqaano coronary atry disease bismi illaahi araxmaan araxiim coronary artery disease een, waa cudur khatar ah oo ku dhaca wadnaha coronary arteries waxaa la dhahaa waa halbowlayaasha dhiigga siiya wadnaha xididada ayadaa marka haddii dhexdooda ay xirto waxaa loo yaqaano atherosclerosis oo ah inay xididada gudaha ay ka gasho dufan ama ay ka adkaadaan kadib wadnihii ma helayo dhiiggii uu u baahnaa waayo xibin kasto waxay u baahan tahay oxygen glucose iyo mm, waxyaalo fara badan oo ay ku noolaato marka cudurka waa cudurka wadnaha ku dhaco xididadiisuna ku dhaco xididadaasna dhiigga markuu dhiig dhii- wadnaha markuu dhiigga tuuro xididada u caliyo waayo wadnaha ilaa waa xibin nool u baahan intuu jirka u baahan yahay marka waxyaalaha kan waxaa kamid ah atherosclerosis oo ah inay gasho gudihiisa dufan ama wax un ka macdan iyo seelal isku tagay ah ay geli karaan gudaha xiri karaan waxyaalaha u badan waaye oo caanka ku ah calaamadaha qofka u dhiman waxaa kamid ah xabad xanuun waxaa kamid ah neefta oo ku adkaato waxaa kamid ah qofka oo dabaqsan wadna garaac lugaha uu ka bararo mararka qaarkood in cirbaha ay xanuunaan cirbaha qofka ay xanuunaan daal shaqo kasta markuu dabcan uu daalaya markuu shaqo qabto een, calaamadahaas ugu caansan waxyaalaha marka la rabo in lagu baaro waxay tahay oo kow go-aanka loo gaaro waxaa kamid ah libel profile in la ogaado oo ah qofkan horta dufankiisa xaggee maraysaa cholesterol muu qaba mase ma qabo ayadoo laga baarayo ldh ldh ldl ayadoo laga baarayo triglyceride noocyadaas oo dhan halkaasi ku jiraan function thyroid function test in la baaro si meesha looga saaro waxa ma thyroid baa keena wadna garaacan cbc hbnc qof kasta oo sokor qabo yacni xididiisa way xirmaan in la ogaado idan mri in la isticmaalo in la isticmaalo ecg oo qaas ah in la isticmaalo ct scan oo haddana wato eh, eh, ct scan oo haddana wato X- ecg-ga wato in la isticmaalo electron beam s- ct scan in la isticmaalo coronary angiography in la isticmaalo in la isticmaalo cardiac troponin iyadana si meesha looga saaro waxaa loo yaqaano coronary artery syndrome oo calaamad kale ah intaasba waa la isticmaalaa Ee, daaweyntiisa laba ay u kala baxaysaa midna waa pharmacotherapy oo daawooyinka caanka ah oo xididada kala ballaariya ama vasodilates loo yaqaana la siiyaa Ee, midna waa life stylekiisa oo ah inuu qofka nolosha wax ka bedelo Ee, saan gadaal baan ka sheegi doonaa brevationka sheegi doonaa life style ku sheegi doonaa midna waa borosijaro la sameeyo oo qofka ayadoon la qalin wadnihiisa lagu sameeyo waxaan ugu caansan labada borosijir loo yaqaano percutaneous coronary intervention iyo percutaneous transluminal angioplasty oo ah midna in buufin loo isticmaalo wadnaha laba xidiidada dhexdooda lagu kala qaado midna waa in ayagana la furo gudaha iyadoo la isticmaalayo tuubo ka hortagga marka cudurkan intuusan dhicin ka hortaggiis waxaa kamid ah in qofka uu joojiyo waxyaalaha mukhaadaraadka ah sida tubaakada sigaarka xashiishka waxaasoo dhan inuu qofku cuno cunto fiyow cunto cunto caafimaad qabto dheelitiran inuu cuno qudaarta uu ka fogaado cuntooyinkan junk food loo yaqaano oo yacni banaanka lagu diyaarsha ama banaanka imaanay uu cuno cuntada wadanka nadiifka ah inuu baruurta waxyaalaha zaa'idka ah uu iska yaryahay hadduu wadnaha la'yahay inuu exercise joogto u sameeyo inuu miisaankiisa rido inuu waxyaalaha welwelka farada badan iska yareeyo welwelkan waxaa lagu yareyn karaa ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa in la akhristo adkaarta soo aruurtana haddii murugo ku qabatana la akhristo baa loo yaa murugo lagu yareyn karaa marka haddii intaas qofka uu isticmaalo intaas uu sameeyo insha allahu tacaala waxay laga yaabaa inay ka yaraato cudurrada inay ku dhacaan cudurradan cudurro badan waaye aad bayna adduunku hadda u haystaan marka waxaa la rabaa cudurkan haddii qofka isku arka calaamadahan oo kaleeto inuusan isdayicin goobtii uu ku ogyahay inuu ka helayo baaritaanadan oo kaleeto inuu aado aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum raxmatulah barakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag markaana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waxaa ololo dacawi oo laba bilood socday ay ka hergelisay degmooyinka baraawe qoryooley iyo kurtunwaarey ololahaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi waxaana munaasabadda gebagabada ololahana dacawiga ah ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabaddan gebagabada u aheyd ololaha dacawiga ah ay qabatay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose suldaanka guud ee beesha jiide suldaan saciid cali bismillah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay subxaana wa tacaala ugu maxdanaynaa awalan maxad dhammaan u sugnaatay intaas kadib waxaa kaloo dhammaan iyo bogaadam u jeedinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeya amiirkeena guud abeyda iyo waaligeena walaayada shabaab sufla sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan iyo walaayada degmooyinka iyo marse sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay xafladan oo loogu talagalay xiritaanka labadii bilood ee aryaanfa ku dhex socotay beesha reer jiido inay nagala soo qayb galaan nabadoonada waxgaradka ducaadii dhammaantiin waxaa leenahay insha allahu tacaala jasaakum allah khayran nin walbow saanta uu soo qaaday ajar saanta allah ka siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro intaas kadib anagu maanta waxaa u fadhinaa barnaamij oo laba bilood ka dhex socday guud ahaan gobolka gaar ahaan saddexda degmo hadda la sheegay degmada baraawe iyo degmada kurtuwaari iyo degmada qoryoori oo loogu talagalay dacwato qabiil ama dacwato aryaaf labadaas bilood waxaa la dhex joogay beesha reer jiido reer jiido keliya ma degana deegaanka ummad badan oo muslimiin ah walaalo ah ayaa la nool intaasoo dhammaan dacwadan si toos ayaa u gaartay waana wada gaaraysay waa dad meel wada deganoo walaal oo ehel ah magacay jiidaha wadato laakiinse ummad badan oo muslimiin ah walaalaheena nala degan ayaa dacwadan si toos ay u gaartay ducaadii reerka ay tageenna waxay kala kulmeen qabuul iyo cajiib aadaa loo soo cajiibay waa la soo dhaweeyey wax badan ayaa lala qabtay waajibna saaran ay ahayd marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa walaalaheen kale muslimiinta nala degan in ayna barnaamijkan uu gaaro walaalaheeni aryaafta ah ducaadda ah oo intaasoo bilood nala joogeen oo dadaalka iyo juhdi nagu bixiyeen oo dhul seexdeen oo roob ku jireen oo qorax ku jireen oo dhibaato badan soo bareen waxaan leenahay insha allahu tacaala idinkoo faraxsan oo qanacsan aan rabnaa inaad naga tagtaan oo aad noo ducaynayseen wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
sidoo kale waxaa iyagana ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan lagu soo xirayay ololahana dacawiga ah ee labada bilood socday suldaanka mirifle iyo suldaanka xawaadle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى مركه هري وحان سفرينا إلهي إنا كعب سنه مركه لبان إلهي أمه دينه ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa annagoon ahaynuuna ehaysiiyey islaamuu naga dhigay iimaanuuna siiyey xilligan jihaaduu nagu soo beegay oo diinta laisku maamulaay akhwaanii kitaabkayaga shaqbuu bilaabay adag raayaddeedina waa taagan tahay insha allahu tacaala aan garab istaagno mahaddaas markaan ka gudbo insha allahu tacaala waxaan sidoo kale aan ammaanaynaa walaayada insha allahu tacaala baraarug waxay wadaa oo zaa'id ah xagga fahamsiinta diinta ama dacwada baraaruga wuxuu soo bilowday muddo aan fogeyn sida macnaha tuuro tuuro in la tago bilowgii uu bilowmay iyo waxqabadkiisana ma kala foga isla markii waxqabadkiisana waa la fahmay waxaa xusid mudan macaahidda waxaa la furay wiilal madrasooyin gabdhaa la furay kuwo dad waaweynaa la furay macallimiin in la xareeyaa la sameeyey oo la furay oo dib ayagana diinta dad u gaarsiinaya dugsiyadii ay shaqaynayaan wax badan oo ku dayasho ah aa meesha yaalla waxaa xusid mudan ani hadda islaanta bahado weynta oo magaaladan degan dugsigay ku jirtaa gabdhaheedana waxay ka soo qalan jibiyeen meeshaan madrasadan bargiskii halkaan ahaa kusuareeg ha khadiija binti khuweyla macnaa waxbarashadii waxay gashay guriga haddaan la barana hooyada iyo gabadheeda isma fahansiin lahayn soo ma barashadaan horta oo baraarugan oo xarakatu shabaab mujaahidiin amiirkeeda sare iyo keeda gobolka shabeelle hoose kuwa degmooyinka hadda la xusay saddexda degmo ah intaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayra
alxamdulilaah dacwadan iyada ah ilaahay ka soko waxay wakhtiga ku bixiyey sababna u ahay waa jiiddo waay laakiin runtii midhahaas jiiddo keligeed ma guranin dhammaanteen aa guranay ilaahay baa ku mahadsan bal waxaan ugu mahad celinaynaa jiiddo maxaa yeelay goobjoog baan ka ahayn waxa dhacayey iyo qaabkay u dhacaayeen waxa ay sheegayaan macallimiinta waa saxiix goobtaan taagnayn oo dadkii run ahaantii tuulada ay noogu yimaadeen markay noo yimaadeen weliba run ahaantii markay magaca koowaad nagu soo gelayeen waxaa layidhi waxay u socdaan macallimiintan jiiddo dadkii deegaanka marka guux bilaabay maxaa dhaca annagana see waa layidhi kheer allah siiyo daacigeena noo yimid markuu noo yimid kadib dadkii uu iskugu yeedhay falilaahi alxamdu waxaa dhacday in meeshii dadkii ay mid mid ayagoo ah runtii masaajidada dadka ay qaadi waayaan ilaahay baa mahadta iskale runtii dadku guud ahaan dadkii way ka faa'iidaysteen ilaahay baa ku mahadsan uma jiidan ugu mahad celinayna intaas kadib runtii waa sida la sheegay meelaha hadda annaga aan joognay ducaadda qaybtaan qaybtii ka horreysayna sidoo kale ay ahayd ayadoo la leeyahay hanaga tegina ayay dadkii ka soo tageen haddana kuwan sidaasoo kale ay ahaayeen ayadoo la leeyahay war wakhti noo kordhiya ayay dadkii laga soo tegey horta awalan waxaan codsanaynaa xarakada oo uu hadda waaligeenna noo joogo oo wakiil noogu yahay waxaan ka codsanaynaa wakhtigan gaaban dacwadan waa la fahmay dadkuna meel fiican ay marayaan dacwaddaas waxay u baahan tahay tuulo kasta in dad khaas ah loo dayo waa u baahan tahay oo la helo oo wakhti ku bixiyo waa loo baahan yahay intaas kadib runtii macallimiintii wakhtiga ku bixiyey run ahaantii aad iyo aad baan ugu aan uga ammaanaynaa maxaa yeelay qof lug dhigaaye ma leh walaayada waxaan ka rabnaa in lagu sii celiyo oo la sii kobciyo shaqadaasna garab lagu galo intaasaan kulley aan ku dar lahaa codsan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا نعم كيسا ودوشي أن كوغا الله ديستي إسلام ماذا إيمانك ونقلي أنا لغو مها النقينا وعن كان الله مها النقينا muddadaas hooshaa socotay fududeynta uu noo fududay annagoona cudno oo naga xanuunsanin culaysna una soo wajahin si fudud noogu dhameeya allagu mahadnaqaynaa waxaan kaloo mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran akhyaarta gabagabada xamaladii dacwi ee socotay kasoo qayb gashaynaan jazaahum allahu khayran ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan kaloo u mahadnaqaynaa nuqabadii hor socotay dacwada iyagana xilka saarnaa ee dacwada iyo hoosha iyo mugtahay hormuud ka ahaa ilaahi subhana taala miisaanka xasanaadka alla u saaro waxaan kale si gaar ugu mahadnaqaynaa ducaadii jazaahum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey dadka inay jahliga haysta maanta xoogaa wax un ee ka qabtaan ilaahay subxana watacaala waafajiyey miisaanka xasanaadka alla u saaro wax dadka loogu yeero waa ilaahay subxana wataala cibaadada dadka in loogu yeero wax ka fiican ma laha waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin ayaddaasaa idinku filan wax dadka ugu yeerayseen waa dacwada ilaahi subxana watacaala iyo diintiisii intaasaa waxa weyaan wanaag iyo khayr iyo ammaan idinku filan axibati fillaah dacwadaani ma aha tii ugu horreysay tan marar badan aa xamalaad dacwi ah la soo qabtay marba meeshii xoogaa baahi ay ka jirto ee is leeyahay ayaa xoogaa lagu wajahay raggaani ducaadda ah jazaahum allahu khayran waa rag qaarkood furumaha laga keenay iyo cadow hor taagnaa iyo raggii ducaadda ee wilaayada qayb ka mid ah oo laisku daray iyadoo baahi loo qabay oo furun mugtahay ay joogeen ayaa haddana majaalkan in lagu aadiya xooyaan loogu talagalay ilaahay subana tacaala ha barakeeyo marka dacwadaani si guud ama xamladaani waxay ahayd magaceeda waa dacwat alqabaa'il qabaa'ilka iyo ku jahneed shacaarkeedana horaa looga dhawaajiyey lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min an yakuuna xumru nicam ilaahay subxana wa tacaala inuu sababtaada qof keliya uu ku soo hanuuniyo ayaa adduunyada kaaga khayr badan marka niyaddeenna iyo qalbigeenna ha noogu jirto insha allahu tacaala annaga wixii tabarteena ee la eg tahay dadka dacwo in la gaarsiiyaa la rabaa amaakinta ay ka howlgelaysay haddaan ku noqdo xamladaasi waa saddexdan degmo qeybo ka mid ah baraawe guntuwaarey iyo qoryooley inta badan lama wada gaarin laakiin intii baahidii iyo muddadii iyo amaakintii laisku xadiday dagaal badan ayaa ku jirnaa dagaal akhlaaqi ah ayaana lagu soo sudaynaa marar qaarkood oo ummadda lagu fasahadinayo oo waxaa la rabaa in lagu horisiiye la rabo waxyaalaha la beegsanaya ka mid tahay akhlaaqda xun dadka in mugtahay laga wacyigeliyo oo bidacwa lagu zuuliyo waxaa kaloo ka mid ah dacwat alqawaa'il ama dacwada ahdaafta ay leedahay taa beddelkeeda in la faafiyo akhlaaqda fiican nebi sal alla alay wasalam aan ka soo gaarnay wa innaka la calaa khuluqin cadiim oo ilaahi subana tacaala leeyahay nebigiisa uu ku ammaanayo in la faafiyo habdhaqanka wanaagsanaa ee nebi maxamed sal alla alay slam aan ka soo gaarnay diinteena ina fartay waxaa ka mid ah ahdaafta laga lahaa dacwada in la zuuliyo munkaraadka ka dhex jiro bulshada dhexdeeda ilaahay subana watacaala na waafajiyey waxa annaga mogtahay aan keensanay ma aha ilahay subana wataala nagu toosiyey waxaana laga rabaa marka ikhwaana ilahi idin barakeeyo jazaakum allahu khayran ummadda maanta waxa weyaan baahi badan ayaa jirto tanna waxa weyaan tii ugu dambeysay insha allahu tacaala ma noqonayso nasiib maanta waxaa u yeeshay reer jiido ilahay subana wataala ha barakeeyo iyagana wanaagga laga sheeganaya ducaadan ay ka sheegteen odayaashan ay ka dhawaajiyeen ilahay subana wataala ha barakeeyo nasiib yaa u yeeshay balse laakiin qabaa'ilada ku dhex jirana lagama tegeyno si guuda waxa weyaan barnaamijka u saameynay oo si guuda u saameynay marka jazaakum allahu khayran maaha keliya jiido keliya wax ku aadan ma aheede si guud magacaasa way wateen laakiin waxyaalaha dadka hor taagna waxaa ka mid ah diintooda iyo cibaadadooda maanta ka mashquulinayo mukhadiraad dadka aqoon uma leh in la baro oo dadka magta lagu fasahadinaya maanta dadka in lagu suuxiyo la rabo waxa nagu soo sideynayna cadow uu yahay waxaan madaynaa in badanaya dadka qaar meelaha qaar ay ka daawadeen muuqaalo laga soo duubay dadka isticmaala mukhadiraadka iyo dhaqamada iyo xanuunada ku dhaco taraamidoolkaa ka mid ah waxyaalaha dadka lagu baabi'inayo oo dadka lagu horisiinayo waxaa ka mid ah xashiishkiyaa ka mid ah meeshaa hadda nagu dhow waxa lagu beeraya maxay ahayd oo meelo badan waxa weyaan loogu tagay oo cadowga uu joogo waxa ay najiranayn maxay tahay xashiishkiyaa lagu beeraya ummadda waxaa rabaa in la soo la suuxiyo in la suuxiyo oo mogtahay la horisiyaa la rabaa si waddankooda ee khayraadkooda loo qaato ummadna mar raba haddii akhlaaqda laga fasaadiyo way dhimata ogow ummad haddii mar akhlaaqda la mogtahay laga dilo ummaddaas way tagtay way dhimatay ma soo noqonayso marka arrintaa insha alla taala odayaasha waxaa la rabaa gacan iyo af iyo adin inay ku zuuliyaan wixii dhimanaya ay dhammaystiraan waa mas-uuliyadda idin weydiin doono jazaakum allahu khayran ilahi ha idin fahansiiyo akhyaare marka jazaakum allahu khayran beesha si guud iyo beelaha kale waa ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala wixii tabarteena la egtana insha allahu tacaala waa sii wadaynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allah beelaha kale inay u istaagaan dacwada insha allah qabaa'ilka kalena waa un gaarsiin doonaa insha allah fursadeeda iyo insha allah tacaala waktigooda idinkana ku talagala ogaada annaga insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa dagaal dagaalka nin kasta waxa weyaan faqriga uu ku aadan yahay ha ka soo dhalaalo odayaasha waxaa la rabaa ummadda inay u ilaaliyaan diintooda qiyaamana waa laidin weydin doona hataa ka gaabisaan intaasaa insha allah tacaala ku gabagabayn lahaa ilahi subhana taala roob khayr qaba hana siiyo ilahi subhana taala deegaanada hanoo barwaaqeeyo ilahi subhana taala waxaan weydiisanaynaa acmaasha aan qabanay inuu mid ikhlaas alla inuu nooga yeelo alla dartiis mid ee naga tahay ilaa alla nooga yeelaan weydiisanaynaa hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaa ayuu ku idil yahay inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هو السامي